puntland iyo dadweynaha sababta leh odayaasha dhaqanka haweenka gabdhaha dhalinyarada aqoonyahanada saraakiisha ciidamada iyo ciidamada kale ee jubbaland awalan ilaahay baa mahad lehe aad baan idinku mahadinayaa soo dhoweynta ballaaran ee quruxda badan ee aniga iyo wafdiga ballaaran ee la socda ee idinka soo booqday magaalo madaxda muqdisho aad maanta intana soo dhoweyseen anigoo og idinkagala tacdiyeynaya wakhti dheer oo aadna sugayseen oo aad noo dulqaadateen iyadoo taasi runtii ay ku lug lahayd cillad xagga fadsanadeeda ku timid gaadiidkii na soo qaadi lahaa taasi runtii waxay muujinaysaa sida qiimaha badan ee naloo soo dhoweeyey ee nala ku dulqaatay aad baan idinku mahadinaynaa waxaanu ka nimid magaalo madaxdii muqdisho oo magaalo madaxdiinii ahayd magaalo madaxdii soomaaliyeed ahayd aniga oo ila socdaan wafdi ballaaran oo ka kooban wasiiro xubno golaha wasiirada xildhibaano baaxad leh aqoon-yahano odayaal qaybaha bulshada qayb walba waxaanu runtii ku faraxsannahay inaan idin soo booqanno waxaana noo muuqata dadka ku nool magaalada kismaayo ee quruxda badan runtii quruxdu waa qalbiga dadka weeye qalbiga dadka ee noo muuqda ayaa na tusaaya quruxda badan ee magaalada kismaayo ay leedahay waana tii ay lahaan jirtay aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay waxaan idinla nimid khayr waxaanan u nimid khayr waxaa idiin yimid waa dadkiinni waa walaalihiin waxaana u yimid waa walaalaheen waa dalkeenni hooyo yaan u yimid marka inta aanu joogno waxaan la kulmi doonnaa madaxda jubbaland oo ugu sarreeyo sheekh axmed walaalkay waxaanu ka tashanaynaa sidii jubbaland loo hormarin lahaa sidii jubbaland noloshooda isu bedeli lahayd sidii jubbaland nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo waxbarasho u yeelan lahayd arrintaas ayadaa waa arrin aan ku soo tashannay ayadoo taladii ay ka bilaabatay madaxweynaha federaalka aanu isku ognahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha ee shacabka federaalka ah ee xamar ee soomaaliya ee runtii xalay iyo habeen hore baan aad iyo aad iyo aad uga sheekaysannay safarkeennan salaan qaali oo diran idiin soo diray oo aniga igu kii soo dhiibay oo aan jeclahay inaad guddoontaan waxaa kaloo runtii aan salaan idinkaga wadaa xubnaha golaha wasiirada ee federaalka ah qaarkii la socda maaha qaarkii kale oo iyagana runtii aad ugu faraxsan safarkeennan una arkaaya safar taariikhi ah oo nolosha soomaaliya o dhan wax ka bedeli doona nolosha jubbaland wax ka bedeli doona noqon doona safarro kale oo dalka soomaaliya aan ku tegi doono midka hos socodka u ah oo bilowga u ah waxaa markaa runtii sharaf weyn u ah shacabka jubbaland iyo magaalo madaxdan kismaayo inay nasiib u yeesheen safarkii ugu horreeyey ee runtii safar hore oo aan jowharga ku soo maray weeye oo wafdi ballaaran oo intaa leeg oo xukuumadda iyo golaha shacabka ka kooban ay halkan ku yimaadaan intii annagu aan xilka haynay aad iyo aad baan idinku mahadinayaa waan ogahay maalin dheer bay ahayd waxaan jeclaa inaad iska nasataan ilaa iyo birita iyo saa dambe qayb ka mida waadinla joogi doonaa waxaan jeclaa inaan qof qof iyo koox koox isu aragno waxaan ogaa garabta moraalka iyo niyadda wafdigayla socday anigaba wax weyn wax weyn ayaa runtii ku kordhay markaan noqonnana inay ka sii fiicnaan doonto oo aan la noqon doonno farxad weyn iyo ididilo weyn oo aan reer jubbaland keliya ahayna soomaaliya oo dhan u soo kordha aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu